golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka kumeel gaarka ee soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in uu dalku ku jiro xaalad deg dega islamarkaana waxa ay codsadeen in caalamka oo aan la kala soocin ay la soo gaaraan gargaar ciidan oo deg deg ah arrintan ayaa ka soo baxday shir deg deg ah oo ay isugu yimaadeen golaha wasiirada maanta oo sabti ah waxaana guddoominayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka maaliyadda shariif xasan sheekaadan wasiirka warfaafinta ee dowladda farxaan cali maxamuud ayaa cabdisalaan salwe oo ka tirsan v o e da uga warramay go-aamada ka soo baxay shirka
waxaa golahu si aqlibo leh oo buuxda ku ansixiyey afar qodob oo ah deg deg marka koowaad in dalku uu galo xaalad deg deg ah laga bilaabo maalinta uu ku dhawaaqo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyeed mudane sheekh shariif sheekh axmed qodobka labaad waxa weeyaan in adduunku si deg dega ugu soo gurmado dalka iyo dowladda soomaaliyeed si looga badbaadiyo maxaad adag ay ku jirto oo ay hormuudka ka yihiin islamarkaana ay dhibka ugeysanayaan ummadda soomaaliyeed kooxaha xagjirka caalamiga ah ee alqaacida adduunka loo baaqay waxaa ugu horeeya tan caalamiga ah united nationka wadamada islaamka ah midowda africa ururgoboleedka igad iyo dalalkii iyo dowladihii kale run ahaanta ururadaas ku jira aan soo sheegay u soo gurman karaa xaaladda soomaaliyeed maanta ay ku jirtana ka badbaadi karaa sidoo kale waxaa golahu uu go-aanka ku gaaray in wadanka soomaaliya uu ku jiro xaalad bini aadamnimo oo aada iyo aada u liidata islamarkaana adduunka waxay ka codsadeen in ay la soo gaaraan dalka iyo dadka soomaaliyeed aada iyo aada u dhibaataysan wax allaala wixii gargaar bini aadamnimo ah ee loo awoodo ay ugu horeyso shacabka soomaaliya dhexdeeda iyo adduunka maarata dee qaxa bixiya intaba qodobka ugu dambeeya oo golaha wasiirada uu go-aanka ku gaaray waxa weeyaan daaq uu u jeedinayo shacabweynaha soomaaliyed meel bay joogaanba ummadda soomaaliyeed ee islaamka ah ummadda soomaaliyeed ee wadaniyiinta ah ummadda soomaaliyeed ee garaadka indhergaarnimo wadaniyad leh in ay badbaadsadaan calankooda iyo ciidooda waan ognahay maanta meel walbaba in la siibayo calankii soomaaliyeed ee u ahaa astaanta qaran islamarkaana lagu bedelayo calamo kale ugu horeeya kan madow ay wataan kooxaha caalamiga ah argixisada caalamiga ah ee al-shabaab aad baan ku gartay laba qodob ayaad beesha caalamka khuseeya afarta qodob aad ii sheegtay mid waa gargaarka bini aadamnimo waa gartay qodobka kale muxuu khuseeyaa gargaarka aad weydiisateen beesha caalamku waa gargaar nooceeya ma ciidan milatary baad u baahan tihiin
dalka soomaaliya waxaa kusoo duulay aan ogsoonnahay adduunkuna ogsoon yahay ummadda soomaaliyed meel bay joogtaan ogsoon yihiin dowladduna ay caddaynaysaa inay wadalkan joogto alqaacida dowlas inay gabaad ka dhigato waddankan si ay uga furso wadanaheeda kale oo hayna ku duulaanto ugu horeyn wadamada dariska ah ee wadamada gobolka iyo caalamka intiisa kaleba si haddaba taa looga hortago adduunka waxaanu oran karnaa aan uguna baaqaynaa islamarkaana aanu aada iyo aad oga codsanayna inay si deg deg ah qarnimada soomaaliyeed nabadda gobolka iyagoo ka shaqaynaya inay si deg deg ah wax allaale wixii cudud iyo ciidan iyo hub iyo saanad iyo adeed intaba intaba ay la soo gaaraan dalka soomaaliyeed sida ugu dhaqsiyaha badan waayahay in ciidamada etoobiya ma aqbalaysaan inay waddan kusoo noqdaan cid allaale cidda ummadda soomaaliya u gudban karta ururadaas ku imaanaya magacyadooda islamarkaana ku yimaada mandate cad dowladda soomaaliyed ogolanayso diyaar baanu nahay inaanu qaabilo si ay qarnimada soomaliya badbaadiyaan ummadda soomaaliyeed marka hadda waxaa dhammaatay wixii aad ku khilaafsanaydeen dowladdii idinku aad bedesheen aad ku eedeynayseen inay ciidan etoobiya waddan ka keentay hadda waxaa la odhan karaa waxaad fahanteen xaaladdii ay ku jireen waxaadna moodaa inaad si dadban ugu cudurdaaraysaan iyagii
dalka soomaaliya wuxuu ku jiraa xaalad aada iyo aada u adag ma dhicin mana aysan caddaan in la caddeeyay dalka soomaaliya oo ay joogaan argagixiisa intaa u fara badan oo meel walba wadda marba tegaya war maanta ma orkan waxay ku dhow yihiin kumayaal oo ah dad ajnabi ah oo iyaku ururo gooni ah iyo brigadars gooni ah ma xagga ciidanka askare ee goonaa u dullaamaya waana oran karna xataa waxaa jooga waddanka soomaaliya madaxdii ugu sarreeyay adduunka ee alqaacida ayaa joogta baan oran karnaa kuwa gobolka baan ugu baaqaynaa adduunkaan ugu baaqaynaa cid walbaan ugu baaqaynaa in si deg deg ah qarnanada soomaaliyeed iyo amniga gobolka iyo kan caalamka iyadoo loo loogu danaynayo deg deg looga soo gaaro hawlahaas waa gartay waa intii ay dowladdii hore oran jirtay inta hadda aad tiri intaas muran kama taagna lakiin waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama aan ognahay inaysan jirin ciidamo kale oo deg dega oo caawiya berri imaan kara oo ay khatarta ugu weyna waddamada ee ka baqi jiray kana hadla ay ka mid tahay etoobiya horeyna waddan ku joogtay haddana ciidamo joogaan ayada ma la hadasheen ma laga yabaa in iyada afar iyo labatanka saaco soo socda soo gasho waddanka waxaynu waxaynu ogsoonnahay in waddanka kenya uu ku dhawaaqay si caalami ah inaanu soomaaliya ku fiirsan karin xaaladda ay hadda ku jirto isla markaana uu gurma deg dega u gelayo waxaynu ogsoonnahay in dhammaan wadamada islaamka ah wadamada carabta ah ummadaha kale ee dariska afka yurub ugu jira intuba ay u diyaar yihiin in dalka soomaaliya ay degdeg uga soo gaaraan waxaan ogsoonahay in ciidamada amisom ee waddanka jooga isla markaana waddamo fara badan oo jecel inay maaragtay ciid ahaan kusoo darsadaan ay jiraan intuba waxyaalahaasna inagoo ka duulaamayna inagoo aan magacaabin waddan gooni ah dhammaan waddamada ku jira goboleedadaas dhammaan in alla intay sama jeclaa u ah soomaaliya markaana qarannimadeeda iyo amniga wadda adduunka intaba ka shaqaynaysa inay ka soo gaaraan soomaaliya ayaan codsanay waayahay in bal xaaladda guud hadda noo qiimee khatarta ay hadda dawladda ku jirto intee bay la-egta mar haddii warku soo dhaafay cakaaro waad qiyaasi kartaa xaaladda meesha ay marayso waad qiyaasi kartaa shalayto dooraad iyo saddex maamul la soo dhaafay iyo maanta oo dagaalka wili xamar ka socdo waayahay madaxweynaha dhowr jeer buu wuxuu kusoo celceliyay inay dawladda isku filan tahay haddii caawa laga soo jawaabi waayo baaqiinaan ama sida ugu dhaqsaha badan looga soo jawaabi waayo ma la odhan karaa dawladdii waa burburtay
sida aan ka warhaysba muddo ilaa muddo ah dagaalkan wuxuu afartan iyo shan casho ilaa iyo xaad waxaan aaminsanahay aan wax badan ka qabanay amiga gaar ahaan goobaha dawladda joogta waxaanu ogsoonahay dhammaan shacabka maarata muqdishona ogsoon yahay inaanu cadowgaa meel walba ka riixinay hase yeeshe waxay ku duulaamayaan waa goobahay nabadda ahay weeyaan waa meelihii shacabku joogo weeyaan waa dad cadow ku ah soomaalinimada iyo qarannimadii marka waxaan odhan karnaa inagu islamarkaana caddaynaya inaan dawladda marran burburin kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka ku meel gaarka ee soomaaliya farxaan cali maxamuud oo u warrameeyey cabdisalaan salwe oo jooga washington kulankaasi wasiirada ka hor ayaa guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe uu sheegay in dalku uu ku jiro xaalad halis ah isagoo sheegay in baarlamaanku uu soo noolaynayo qodob ay hore u ansixiyeen sanadkii labada kun iyo lixdii oo ansixinaya in ciidamo caalamiha ay soo geli karaan soomaaliya haaruun macruuf ayuu uga warramay mowqifkiisa
waxaa jirtay qodob hadda ka hor baarlamaanka uu ansixiyey waagii laba kun iyo lixdii baydhabo markii la joogay oo khatarahaan sooba balaabanaayeen ayaa waxaa jirtay ciidamo markaas la isku soo afgartay inay dalka yimaadaan oo sida markaas waxaa diyaar ahaa uganda iyo suudaan inkasta suudaan ay baaqatay oo booskeeda burundi ay bedeshay markaasa waxaa jirtay wadamada dariska haddii khatar ay timaado marka hore ayaga logisticada iyo ha ka caawiyeen iyo tababarada iyo waxaas laakiin hadday khatar timaado waxay soo gali karaan dalka inay badbaadiyaan ciidamada kale dawladda iyo shacabka iyo ciidamada maaragtay nabadda saboodgaraynaya inay gacan soo siiyaan ayaa la ansixiyey marka qodobkaasaan soo qaadanay anigu waxaan codsanay horta ciidamadii aman soomaalia la jooga runtii waa u mahadcelinaya waa dadaaleen laakiin culees aada u badana jira dad ajinabiga dalkii kusoo batay oo maaragtay kuwaan isar isqarxintii waxaan dadka baraayo marka waxyaalaha si looga badbaado waxaan ka codsanay wadamada dariska nala ah iyo adduunyada inteeda kaleba in khatartaas nalala arko oo gacana lagu siiyo sidii dawladda sharcigaa dalka ka dhisan iyo shacbiga soomaaliyeedba loo badbaadi lahaa adduunyada kalena ay ugu nabadgeli lahayd waxaan oo dhibaatada badan wata waa gartay haddii aan magacawno waxaa la leeyahay waxaad ciidamo ka codsateen wadamada dariska gaar ahaan kenya iyo etoobiya arrintaas ma jirtaa maya intaas keliya ma dhihin waxaan nidhi wadamada dariska maadaama dhammaantoodana ay nimankaan ay ujeedaan kenya darhaada dad dhexdeentii la galay laga soo afduubay etoobiya darhaad xuduuda soomaaliya intii dad loo mariyay weliba khaasatan gobolka bocool intii dad la mariyay ee lagu duulay dhexdeed dad lagu soo laayay iyo meelo kale xuduudada ka mid ah yemen waad ogtihiin wax hadda ka socdo oo marka maadaama waxyaalahaas dhan ay dalkii ka jiraan waxaan codsanay wadamada dariska nala ah afartaas ay ugu horeeyaan in gurmud degdega ah badbaadiyo dawladda iyo shacabkaba inay noo soo diraan ma kala reebin dhammaantood aan ka codsanay iyo caalamka intiisa kale oo dhan baan ka codsanay marka gurmad noocee aad rabtaan mad mid military mise mid dhaqaale mid military aan u baahan nahay ko maaragtay argagixisada caalamiga wax nagala qabto iyo mid dhaqaale waan u baahan nahay waad og tahay dhaqaale wadamada maaragtay africa dhaqaalo badan oo ay isku caawin karaan badanaa ma jirto inkastoo ka kala roon yihiin ayago hataa saasiin hataa wax badan waa gartay marka sheekh aadan haddaan kaa dhex galo waxaad doonaysaan ciidamo etoobiya kuwa kenya yemen iyo jabuuti inay soo galaan soomaaliya oo ay la dagaalamaan mucaaradka mucaarad ma aha mucaarad waxaa la yidhahdaa dad siyaasad isku haysto oo isku shacab ah isku dawlad ah isku jinsiyad ah ayaa la yidhahdaa ajnabiga oo argagixisada ah dalka nagala qabto waayo gacan nagu sii waayo waxa loola jeedo ciidamo wadamo kale ka socda waxaa laga yaabaa in dadweynaha soomaalidu aysan isku khilaafin laakiin ay dadka soomaalidu aada ugu qaybsamaan xasaasiyad aada u xooganna ay ka qabaan dalka etoobiya marka ma kula tahay inay wanaagsanayd inaad ka reebtaan dalka etoobiya oo kaalmo kale aad wadamada kale ka codsataan sida wadamada islaamka runtii wadamada islaamka aada iyo aad ay u fiican yihiin inayna caawiyaal waana ku darnay waana ogolnahay laakiin waxaan ula jeednaa waxaan rabnaa dad muddo gaaba naga soo gaari karo inaan helno ko etoobiyana wax gaar ah iyo wax dhibaato ah kale oo maaragtay ayada u gaara ma jiraan etoobiya markay baxdo dadkii shalay u sheegahayay xabad dadkiina ma maqlayso markay etoobiya baxdo dadkii dadka shalay ugu sheekeynahayay etoobiya wax gaaray ka dhigayay maanta xamar waxaa laga guuray xaafado labaatankii sannadood oo markii jabadihii iyo markii qabiilqabiilkii laisu dilaayay weligooda laga qaxayn baa xamar maanta laga qaxay xamar maanta shacab kuma noola madaxtooyadiina waxaa loo jiraa maaragtay hal kilomitr wax ka yar meelaha qaarkood marka dadka markaas etoobiya etoobiya etoobiya dhihi jiray ayagaa dan kale lahaa siday u badan yihiin etoobiya anagu markaas inay baxdan waa ogolayn maadaama siyaasiyan laisku khilaafay waana baxday etoobiya laakiin etoobiya markaan markaan bixiyo oo argagixisada caalamiga ay asia iyo yurub iyo maaragtay adduunyada joogtay internet base ka dhigtaan maxaa la faa'iiday etoobiya waa dawlad ila daris aho aan isku dan nahay oo isku cadow nahay oo isku olay oo isku abaanaan nahay oo haddaba qaxootigii soomaaliya ka barakacay meesha wada fadhiyo oo maaragtay aan wax la weydiinaynin weye etoobiana mana ka ogolaanayno wax dhibaato inay shacabka anaga gaarsiiso ayadanaba kumaba tala jirto inay dhab kala gaarsiiso haddii dalka manaba noqdo haddaba shalayba waa baxday marka hore ma baxayso say u qabsatay waa sidii loo lahaa waa baxday mana soo soconin hadda laakiin maxaa jira hadda dhabkii annaga naga batayba ayadii ku duulaya oo maalin kasta jidkii maraya annagii jiritaanka annaga dhan baaba la baabicinaya kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo u warramayey haaruun macruuf dhinaca kalena hogaamiyaha mucaaradka ee ururka xisbul islaam sheekh xasan daahir aweys ayaa cambaareeyey tallaabada ay ku dhawaaqday dowladda soomaaliya waxaana ugu baaqay in go-aankaasi ay ka laabato sheekh xasan daahir oo ah khadka taleefonka ee magaalada muqdisho aan kula xidhiiray ayaan bal ugu horreyn weydiiyey sida uu isaga ahaan u arko horta de wixii aan ka dhigi jirnay runtii ahaa raggaasi inay rag meesha u joogaan oo lasoo adeegsaday inay tahay baa marka meesha kasoo baxaysa marka hadee waxa weeyaan inay ummadda u caddaato marka raggaanu rag adeegsi meesha ku joogay aan khiyaar lahayn oon ummadda soomaaliyeedna u joogin inay yihiin ayna meesha ka cad annaguna marka waxa weeyaan waxaan leenahay ummadaha arrintaasi aan lagu qatalmin ciidamada jooga iyo kuwa soo socdaba ha la joojiyo kollayba hadeed anagu waxa weeyaan waajibka iyaga waa ka qabsanaynaa qoladii hadda gardarro noogu timaada dee anagu xilka iyaga waa gudanaynaa insha allahu tacaala marka waxaan leenahay arrintaas ha laga joogo nimankaasna iyagoon waxba haynin ummadii inay la baabi'iyo oo madaafiic lagu baabi'iyo cadow
sheekh xasan dawladdii magaalada muqdisho ay dhinac ka joogtaa dhinacna way u dhaqaaqi laadahay haddii ay masiirkii u arkeen oo ammaankii iyo inay ku nabadgelayaan hadday u arkeen maxaa adiga kaaga muuqanaya oo dhibaato ah walaal caalamka waxaa ka jira dadku markii xataa ninku uu arko shaqadiisi inuusan ka soo bixi karin waa iska casilaa oo waxa weya wuxuu yidhaahdaa war ummaddii ciddii qaban karta ha u qabato ayuu yidhaahdaa ummadduu soo dhex dhigaa arrinta laakiin ummadda asaga dartiis uma baabi'iyo waa afrikaanka qaabkooda waayo marka waxa weya nimankii haddaysan wax qaban karin ummadda ha u baneeyeen ummaddana ha u soo celiyeen amarkooda ha u soo celiyeen si ummaddu ciddii wax u qaban karta ay u doortaan sheekh xasan ma kula tahay in xilli ay wax qabtaan ba lagu simay dawladda bal in la arko inay wax qaban karaan iyo in kale taa in lagu simay ma kula taha adigu markii horeba walaal horta ummadda awalaysan dooranin fursad siintuna waxay ka timaadaa ummadda ummadduna waxay iyaga doorato unbay khiyaar siiyaan marka waxaa la rabaa khiyaarna ummaddii ma ay siinin waxna ma qabanin marka haddeerna marka inay cadow u yeertaana cilladii keento marka cadow u yeerashada waxaa ka fiican inay yidhaahdaan war ummaday tashada saasaa ka fiican oo caqli ahaan iyo xataa ayaga laftooda mustaqbalkooda saasaa ugu fiican sheekh xasan daahir adigu waxaad ka mid tahay mucaaradka ugu waaweyn ee kasoo horjeeda dawladda ee weliba ee dagaalka kala soo horjeeda intaana dawladda waxa ay sheegtaa in ay ugu baaqayaan wadahadal dadka kasoo horjeedo hadal laysku afgarto taa weli ma ka fikirta adigu inaad bal wadahadal la gasho dawladdii oo laysla meel dhigo bal wixii farqiga idinku kala dhex jira walaal horta annagu dawlad mucaarad kuma ihine waxaan nahaa dib xore xornimo doonaan nahay ummadda iyo dalka iyagaa la haystaa cadow baa haysta ciidamaa ku jira siyaasiyana loo haystaa dadka iyaga inay xoroobaan un baan annaga u dirirayna oo dadka iyagii khiyaarkoodii ay yeeshaan oo dawladday rabaan ay doortaan oo maaragtay mabda ay rabaan ay maaragtay doortaan saasaan u dirinayna laakiin dawlad annaka aan leenahay oo soomaaliya leedahay ma ahan dawladdiiya waa dawlad lasoo adow soo agaaguntay waayo oo rabo sanka inuu ka geliyo ummadii oo mabaadi'dii asaga uu watay inuu ku fuliyo ah intaas waay tanaana laga garanaya maxaa marka haddii ummadii ay kasoo horjeesatay oo qof rabta aan la arag ayagana wax u qaban karin ma yidhahdeen ummaday soo horta maaragta dadkaad rabtaan maaragta uu khiyaar u qaat maxay ugu dhadhee maxay ummadda ugu baabi'inayaan oo madaafiicda loola dhacaya oo ciidanka loogu dalbanaya hadda sheekh xasan tusaale ahaan waxaa tidhi ummadii baan xoreynaynaa dalkii baa la haystaa inta dalka la xoreynayana shacab fara badan baa baaba'ay dib u xoreyntaas inaad qaab kale u dhigtaan oo xabadda lagu bedelo hadal bal si wixii jira haddii ciidamo shisheeye jooga aad ka cabanaysaan haddii faragelinta aad sheegaysaan aad ka cabanaysaan intaba ma waan si nabadeed lagu raadin karin waa horta nabadda waxaa rabaa dabay ka go-o horta in la in in laga galo qaab ay u go'i kartana in loo in loo galaa la raba marka nabad cid ku haysata lalama jiri karo marka waana la haystaa hana laga kaco marka labaadna maarata khiyaarka iyo hana la siiyo aan dadka ku dooranayno iyo mabaadida marka sheekh xasan ugu dambayntii ciidamada shisheeye iyo faragelintan hadda ay dawladda soomaaliyeed codsatay oo baarlamaankii isku raacay oo dawladdiina ay ku raacday haddii ciidamo shisheeye waddanka ay soo galaan adinku maxaa yeelaysaan wala sidaan yeeli jirnaan yeelaynaa baarlamanku waagii horeba asaga ansixiyey oo maaragta ciidamada cadowga inay waddanka soo galaan umadahoo dhan waa diriraan america nafteedaa dirirsay inay dad soo farageliyaanna waa diiday marka waxa weeyaan inaan diidno annagana taasaa noo taagan faragelinta ma ogolin waana ka diriraynaa kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha ururka xisbul islaam sheekh xasan daahir aweys oo khadka taleefonka iigu warramayey maxamed amiin cusmaan oo ka mid a xubnaha baarlamaanka soomaaliya kana mid ah siyaasiyiinta ugu magaca weyn gobolka jubbada hoose ayaa sheegay in go-aanka ay dowladda soomaaliya ku codsatay ciidamada shisheeye uu yahay mid qaldan haddaba goor dhoweyd oo aan khadka taleefonka kula xiriiray ayaan weydiiyey sida uu u arko codsiga dowladda ay ku codsanayso ciidamada shisheeye ciidan shisheeye yimaado soomaaliya ma xallinayo mana aha arrin arrin sax ma aha waxa weeyaan dawladdu ayadaa kasoo bixin waysay shaqadeeda laga soo bilaabo sanadka hore bishii ugu dambeysay ilaa bishii ku xigtay koowaad iyo labaad annagu jubbooyinka nimankan shabaabka ah dagaal baan ku wada galnay dagaalaa ka socday ilaa haddana waa waxa weeyaan annagu meenajin waanan waanan kala fadhinaa ilaa intaas dawladdii waktigan jabuuti kasoo laabanay ilaa haddeer oo ay ay ahayd mataqaanaa february bishii labaad dawladdu intaa gudahan ku jirnay howlahan ku jirnay dawladdu intaa waan la hadlaynay waxaan leeyahay dadka mobilization la sameeyo nimankanu dadkii ay mobilize garaynayaan dadkii ay qasbayaan dhalinyaradii ay aruursanayaan dawladdiina waa iska fadhidaayo dibadihii laha hadlaysaayo mataqaanaa ciidamaha noola noola soo tababaray leedahayo waxa weeyaan waxaad moodaa dad hurdo oo adduunyada aan ka warqabin ma aha in hadda dawlad ciidan shishada laga dagaalamaya leedaha waddanka laga saaro haddan la yidhaaho ha soo galaan macna ay samayni ma laha taasna qaran laguma noqonayo dawladnimona laguma noqonayo waddanka ummadda soomaaliyeedna ma ogolaanayso marka waxa wey waa waa waa qalad weeyaan mana helayaan ciidan adduunyada ka imanaya ciidan ethoopia unbaa imanaya ethoobiana waxa weeyaan shalay maxaa loola dirida haddii hadda loo yeeranayo weeyaan arrin maxamed markaad eegtid adiga waxaad ka soo jeedaa gobollada jubbooyinka waxaana hadda gobolladaasi haystaa ciidamada al-shabaab marka waxa aad ka qabateenna ma jirto ilaa iyo hadda marka maxaa ku diidan tahay in la keeno ciidamadaasi shisheeyaha si ay nabadda ay kaalin uga qaataan oo ciidamada dawladda ay garab siiyaan dawladdu bishii labaad bay soo laabatay ilaa waktigaas annagu intaa waxaan ku haynay nimankana waa is diyaariyeen ha loo diyaargarabo wasiirada qaarkood waxaan ku arkay nairobi waan la hadlay madaxda qaar bay xamar joogta waxa weeyaan waxay ku leeyihiin wax ciidan ay haystaan malaha iyagaanan ciidan haysanin macdalahi dhinaca kale leeyihin ciidan haysa nimankii goboladii oo dhan bay joogaan abaabin bay kasoo samaynayaan adigana waxaad fadhidaa madaxtooyada keliya iyo qaybo kamid a xamar waxaana doonaysaa inaad ka adkaato isagaa u adkaan karaysaa goboladii o dhan isagaa abaabulka samaynaya adigii abaabul ma samaynaysid dawladii baa la rabay inay abaabul samayso mobilization wax la yidhaho abaabul balaaran oo gobol walba guddi baarlamaani in laga qabto oo guddigaas taakuleyntu ay ay mataqaanaa gaadho si wadajirana ay u abaabulaan dadka deegaanka wada degan qabaa'ilada wada degan gobolada marka maxamed haddii aad adigu a ka soo horjeedid in ciidamo la keeno soomaaliya ciday doonaba ha ahaadaane maxaa lagu xallin karaa xaaladan hadda cakiran ee ka jirta soomaaliya soomaaliya waxaa lagu xallin karaa ummadda soomaaliya way uraysan tahay diyaarna waxay u tahay dawladeeda inay taageerto dawladda iyadaa laga rabaa inay hagto in economed garayso oo ay mataqaanaa ay ay ay ay koontaroosho ama ay mataqaanaa isu keento ay u samayso guddiyadii gobolada ka shaqeyn lahaa beesha caalamkuna waxaa laga rabaa inay taageerto taas intaasaa nimankaa looga adkaan karaa loogama adkaana cid ciidan ajnabiga yimaada ciidanka ajnabiga waduu qaadi magaaluu ka tegi magaaluu tegi nimankana duurtay jelayaan markaasna waxay noqonaysaa weligeed inay ahaato sida ciraaq oo kale ama afghanistan oo kale uma baanin ana sidaas oo kale ummadii soomaaliya ayadaa diyaar ah ayadaa rabtaa dalkeeda dawlada inay kusoo xiiso ayadaa diidan dad ajnabiya inay saldhigyo ka samaystaan oo ay ka samaystaan meeshiis adduunka laga laga weerari lahaa inay soomaaliya noqoto kaasi waxa uu ahaa siyaasiga maxamed amiin